sidaan ognahayba hoobyaha wuxuu kusoo dhacay dhowr meelood oo degmada ka tirsan wuxuu wuxuu khasaare ahaan gaarsiiyey i qofoodaa ku dhaawacmatay hal un wiil oo sakiira oo ku geeriyood khasaare intaasoo la eg tahay haddana waxaa joognaa meeshii bartii laga soo tuuray oo dadkii shacabkeenna ugu soo telefongareeyeen oo hadda meesha aad ayaa joognaa hool howlgaladii meeshaba hadda ka wadnaa ciidamada ammaanka iyo annaka intaba
waa garta waxaan ku weydiinayaa meeshaad hadda joogtaan ee aada howlgalka ka sameynaysaan ee aada sheegtay in hubiyaasha laga soo tuuro waa halkee waa neshinka shirkadda neshinka agagaarkeeda suuqa bakaaraha dhanka neshinka hadda shii aadan dheer agagaarkeeda waxay kusoo dhaceen meesha loo yaqaano agagaarka gacdaha fifteen may ku aadan oo degmada ku dhow maya hadda qoysas badan ma saameen lix qofood oo dhawac oo dadkii meeshii ku sugtay iyo hal wiil oo sakiiroo ku geeriyoodaa noo sheegay jidadka ku dhaca jidadka sidaa noo sheegay laakiin balse weli howlgalada markay soo dhamaataa khasaare iyo wixii howsha kusoo dhamaatay natiijada kasoo baxday iyadaa niigu soo sheegi doona